wareegti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni amuuraha islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee urdun ayman safadi ayaa sheegay xanibaada ay israa'iil kusoo rogtay dadka muslimiinta ah ee falastiiniyiinta ah ee ku cibaadaysanaya dhismaha masjidka al aqsa ee magaalada qudus inta lagu jiro bisha soonka ee muslimiinta ay xaaladda uga sii darayso sida lagu baahiyey wakaalada wararka ee reuters iyo weliba wakaalada wararka ee dowladda urdun wasiirka ayaa sheegay in dalkiisa oo mas-uul ka ah ilaaleynta masaajidka al aqsa ay diidan tahay go-aanka ay israa'iil ku sheegtay inay ku xakamayso dadka ku cibaadaysanaya masaajidka al aqsa bisha ramadaan wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay inuu arinkan uga sii darayo xaaladda dagaalka ee ka socda kasa waxa aan ka digaynaa ayuu yidhi in la xumeeyo xurmada masaajidka al aqsa oo si wada jir ah shir jaraa-id uu ula qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee vaticanka paul galanger masaajidka oo ah ka saddexaad ee ugu khayrka badan muslimiinta goobta uu ku yaala waxaa sidoo kale ku yaala goobta ay yuhuudda diintooda ku caabudaan ee loo yaqaano tembe mount waana goob xaasaasi ahayd in muddo ah saameyn haddaba intee leeg ayuu yeelan karaa hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ee urdun su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain cabdi xaafid hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee urdun wuxuu leeyahay miisaan culus oo runtii ay tahay inay israel dhegta u raariciso sababtoo ah wuxuu ka digayaa in ay qaraxdo xaaladdu tirada dadka mataqaanaa ay soo geli karana ay sidii sanadkii hore ay tiradii ay ku ekeeyeen oo hoos ay u dhacday ayna ogoleen in mataqaanaa ay si xora dadka ay ugu cibaadeystaan wuxuu ku tilmaamay iyada oo dagaalna socdo ee khaza ka socdo iyo meelaha yani dhismaha sharci darada ay ka dhisatay israel in haddana ay arrinkani ku kacdo wuxuu keeni karaa buu yidhaahday inay xaalada qaraxdo mideeda kale dee wuxuu ka hadlayaa cabirayaana dareenka dadka falastiiniyiinta ah waxaa kaloo arrinka ay saameenba ku yeelan kartaa urdun nafteeda oo tirada dadka degan ee dalkaas ay falastiiniyiin u badan yihiin maadaama isku dhadhow yihiin qudus iyo urdun iyo falastiiniyiinta deegaanadoodaasba marka cabsida uu ka qabo in halkaasi wax ka dhacaan ayuu arrinkan ooga sii digayaa hadalkan ayaa la mid ah ra'yiga ay qabaan dadka falastiiniyiinta ah oo iminkaba uu saameeyey dagaalka qase iyo gaajo ka jirta halkaasi xili lagu jiro bisha ramadaanta ay tahay dagaal ka dhan ah xorriyadda dadku leeyihiin inay cibaadaystaan sida uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka urdun dhinaca kale iyada oo xaalad dagaal ka taagan tahay qasa in ay israa'iil xakamayso dadka ku cibaadaysanaya masaajidkaasi saameyn intee leeg ayay yeelanaysaa waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid iyada oo dagaal khaza uu ku socdo in haddana la caburiyo dadka ku cibaadaysanayo masjidul aqsa waxay keenaysaa in ay runtii dadka falastiiniyiinta ah ay mowqifkooda uu aada usii adkaado waxaa kaloo imaan karaysaa in dunida caalamka islaamka oo dhan bishan ramadaysan bishan ramadaanka ah weliba ay taageero aada u ballaaran kasii helaan muxuu ahaaye dadka muslimiinta ah iyo dadka kale ee bini-aadanimadaba u damqanaya ee la safan ee falastiiniyiinta edhibaatada ay kaga socoto dhanka israa'iiliyiinta marka sumcad ahaan iyo maxay aheeday heybad ahaanba iyo siyaasadeeda maxay aheeday caalamka dibadda caalamka islaamka weliba ayaa aada iyo aada usii xumaan taas ayaa ayaa ka dhalanaysaa laakiin dhanka reer galbeedka iyo marka la eego dhanka ay garabka ka haysato israel way la tacadufayaan umana arkayaan in ay arrinkaasi wax weyn ay ka bedeleyso taageerada ay mar walbaba u hayeen labada dhinacba saas ayay kala noqon karaan marka xaaladuna kala qaybsanaan baahsan bay runtii sii sababaysaa sida lagu baahiyey wakaalada wararka ee reuters daanta galbeed ee ay israa'iil haysato ayaa tan iyo dagaalkii qase waxaa ka socday iska horimaadyo aada u badan iyadoo ku dhowaad afar boqol oo falastiiniyiin ah lagu dilay isku dhacyo ay la galeen ciidamada ammaanka israa'iil ayaa sheegtay in ay xakameynayso dadka ku tukanaya salaada taraawiixda masaajidka al aqsa sababo la xidhiira ammaanka awgeed sidaa lagu baahiyey wakaalada wararka ee reuters intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu markale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan